Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciide ayaa ka qayb galay kulan duco iyo quraan akhris ah. Kulankan ducada iyo quraan akhriska ah ayaa loo sameeyay Allah u naxariisto Ugaas Cabdi Daahir Ugaas Nuur oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana goobjoog ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug culimo iyo duubabka dhaqanka magaalada Dhuusamareeba. Dadkii ka qayb galay kulanka ducada iyo quraan akhriska ah ayaa waxaa Ugaaska Allah u naxariista loogu tilmaamay inuu ahaa dadka afar ku tiriska ah ee ka shaqeynayay waqtigana ku bixiyay raadinta nabadda iyo horumarka Soomaaliya. Ugu horreynna guddoomiyaha caasimadda maal cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow iyo Ugaas xasan oo ka hadlay kulanka ugu horreyn ayaa tilmaamay sifooyinka wanaagsanaa uu lahaa Ugaaska.
ugaas cabdidaahir shaqadii uu soomaaliya u hayay ama uu qaranka soomaaliya u hayay cabdidaahir wuxuu ahaa arkaantii waaweyneed oo dowlad dhiska soomaaliya nin ka mid ah soddon iyo shantii oday oo saxiixdayaashii qaranka soomaaliyeed ah ayuu ahaa wuxuu ahaa weliba xibintii ugu firfircooneyd oo soomaalidu sida ay wax u qaybsato fikraddan hadda la yidhaahdo four pointy five-ka markii soomaalidu heshii weyday caqligii keenay oo saas in soomaalida lagu xalliyo ilaahay maskaxdii uu kusoo dhaliyey ayuu ahay cabdidaahir wuxuu ahaa nin la yaqaanay firfircoonidiisa iyo qaranka soomaaliya hawshii uu ka hayay iyo intii uu noolaa sida uu amuuraha caamka uga shaqayn jiray ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu janaatul firdows ku amaalmariyo ummadda soomaaliyeedna wuxuu uga tacsiyeynaynaa walaalayaal waad ogtihiin tacsida meesha la isugu yimid adeer cabdi daahir ugaas nuur qaali nin qaalihu ahaa intuu qabtay raggii waxaa ka hadlayay xataa la shaqeeyey intaan waxaan u malaynaa waxay u baahantaa wax la shaqeeyey iyo wax ka warhaya sidii uu ahaa ama wax u qaban jiray maanta adeer aabbow wakiilu ka ahaa aabbe markuu dhintana anoo wakiil iga ahaa kumana xumayno kuma ceebsanayno aabbana dacwo badan ugama imaan anna dacwa igama imaan ilaahay waa midda uu maanta guushaas iyo faankaas ku helay ilaahay ha u aqbalo maanta qabri uga jiraa waxaanin ka codsaa kulli dhammaantiin in la shaqayday iyo inaan la shaqaynba inaad cafis ku dhawaaqdaan ood cafidaan adeer cabdidaahir ayaan ka codsaa ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciide ayaa ugaaska uga barya alleh in uu jannadiisa ka waraabiyo ugu horeyn waxaan ummadda soomaaliyeed ummadda galmudug reer ugaas uga tacsiyeynayaa geeridii xanuunka badneyd ee ku timid ugaaskeennii ugaas cabdidaahir ugaas cabdidaahir muddo shan iyo toban sano ka badanaan isnaqaanay howlo badanna ka soo wada shaqaynay nin sidaan loo weyneeyo wuu ahaa xaqiiqdii oo tacsidiisu inay xamar ilaa iyo gurceel ilaa iyo dhuusamareeb ay taallo wuu ku sifaysnaa nin nabadda ka shaqeeya oo wakhti badan geliya samar badan oo dhacdooyin badan oo soo maray u samray xaqiiqdii danta guud ee soomaaliyana ka shaqeeyey dowladdiskiina qayb weyn ka ahaa ilaahay jannadii fardowsaha ka waraabiyo innagana gadaashiis ilaahay nama fidneeyo waxaan u rajeyninayaa ilaahay iduu yidhaahdo intaan culamaa iyo intaan dada ayaa markhaati ka ah oo tilmaamay wanaaggiisa ilaahayna waa abaalmarin doonaa insha allah kulankan ducada ah ee ugaasaaka loo sameeyey ayaa mid lamid ah waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka